afar iyo toban wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa warqad qoraal ah uga codsaday ra-iisul wasaaraha inuu xilka ka dego haddaba warqadaasi iyo guud ahaan khilaafka madaxda sare ee dowladda ayaa falastiin axmed imaanu istuudiya ugu heleysa ay ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre way jirtaa walaal in aan warqad gaarsiinay annagoo afar iyo toban wasiir ah warqad aan isleenahay waana seexo oo aan prime ministerka oo na liid garaynayay golo ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno maadaama hadda siyaasadii ay noocaas dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilkan maadaama hadda aan lagu sii shaqayn karin oo sida hadda wax yihiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo adduunyada yacni nidaamka inagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii xilkafka ahaa isagu fududeeyo inuu noqdo warqadu asalkeedu waa intaas waxaanu rajeyneynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada dhowr iyo tobanka aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaato tirada rasmiga ahee saxiixday warqadaasi waa imise wasiir
tiradu waa lix iyo toban muxuu ahaa wasiir baan nahay inkastoo laba wasiir ay safar nooga maqan yihiin marka inta kale ayaa saxiixday waxaanan rajeyneynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu arrintaas u arko nasteexo iyo ka fiiriyo waddanka muxuu ahaa dantiisa uu ka fiiriyo isla riixan macno weyn ma samaynayo hadduusan marna dalaynin in fayoobi ay dhawato marka warqada xigmadeeda waa intaas maxaa idinka wasiir ahaan aad muhiim ugu aragteen ama aad dan ugu aragteen in ra-iisul wasaaruhu iscasilo sida adunkaba aad yani ummadda soomaaliyeed ay la socoto mar haddii kalsoonidii lagu wada shaqeynayo oo dinto waxaa fiican in danta guud iyo danta waddanka la fiiriyo way caddahay in muxuu ahaa madaxweynaha uu dumiyey kalsoonidii uu ku qabay prime ministerkiisa way caddahay in golaha muxuu ahaa shacabka mar haddii boqol iyo afartan xildhibaan ay leeyihiin soo jeedin kalsoonida in lagala noqdo prime ministerka way caddahay in aysan howlshu aysan dib intay isku bedesho shalay siday ahayd aysan aanayn mar hadday saas tahay waxaa wanaagsan in loo arxamo dalka iyo dadka runtii dhibaatada badan muddada ku jiray markaa hawsha la fududeeyo ee dowladnimada aan la sii weeqin ayaa ayaa habboon marka taas ayayna ku salaysan tahay warqadan iyo naseexada in wado laba jeeraa la isugu yimid kulankii baarlamaanka oo ay suuroobi weyday in cod loo qaado in kalsoonida lagala laabto ra-iisul wasaaraha waxaa la sheegaa in golihii wasiirada laftirkiisa kulamadiinii aanay qabsoomin oo aada laba u qaybsanteen taasi soo ma dilaysa rajadii shacabka ay ka qabeen in dowladdani ay gaarto howlihii iyo hiigsigii loogu talagalay runtii muxuu ahaa arrintaas waxbaa ka jiri karo laakiin waa nasiib daro in guddoonka baarlamaanka uu xakameyn waayo baarlamaanka runtii waxayna muujinaysaa karti daro iyo muxuu ahaa khatar in baarlamaanku uu noqdo baarlamaan aan aan qabanin hawshiisa taasna runtii ceebteeda iyo dhalee dhaleeceeda waxaa iskale guddoonka baarlamaanka runtii muuqdo u muuqdo in yacni ama muxuu ahaa iyada laftirkooda ay lug u laaban tahay ama runtii mugeyl aysan ku xakameyn karin howlaha baarlamaanka ay ka muuqato waa nasiib daro golaha wasiirada waa runtaa way shir waayeen waxa ay shir waayeenna waxaa kamid a siyaasaddan runtii cakiran iyo iska qabsigan aan macnaha ahayn aan meelu noo wada aan la garanaynin runtii taas ayaa iyadana u sababa u marayn maayo inti wasiiro loo yeeray shir loogu yeeray inay imaan waayeen taas mas-uuliyaddeeda prime ministerka iskale in golihiisa uu isku hayo golaha uu u yeero aniga personally shaksiyan laba sharci oo aada muhiim u ah ayaa golaha hor yiilay oo weliba la qaybiyey aadan waxumahay in shuruucdaas muddada wasaaraddu ay ka shaqaynaysay in aan muxuu ahaa aan shuruucdaasna horkeenin oo qiyaastii konton maalin hor taallo golaha wasiifada hortooda taallo maxay yihiin shuruucdaas inaan shuruucdaas shuruucdaasi waxa weeye muxuu ahaa laba shuruuc oo aada muhiim u ah sharciga waxa weeye midkii lagu sameynayo guddigii madaxa banaanaa muxuu ahaa federalismka iyo xuduudada iyo sharciga kale oo ah kii lagu sameynayo guddigii doorashada ee madaxa banaanaa muddo dheer ayay mataqaanaa ay ay golaha wasiirada hor hor yaalaan golahina ay shiri laayihiin marka taas waxaad u muuqataa inay tahay xanibaad weyn oo in yani hiigsigii aan lahayn in la gaaro ay hor taagan tahay waa nasiib daro runtii in aan ka hadalno dood iyo isriixriix marka howl aada u fara badan oo ay kamid tahay shuruucdaas ayna hor taallo iyo wadanka oo runtii dagaal ku jiro inaan siyaasad gurracan aan ka shaqeyno runtii waa iska nasiib daro waxaa fiicnaa laheyd in muxuu ahaa leadershipkeena muxuu ahaa prime ministerku runtii oo howlaha muhiimka inoo yaalo oo wajaho oo mataqaanaa golihii ka shaqaysiiyo marka mar haddii golihii aysan shaqaynaynin oo muddadaas dheer shuruucdaasi hortaallo mar haddii mataqaanaa kalsoonidii muxuu ahaa madaxweynaha aan dhuminay haddana aan dhuminay kalsoonidii baarlamaanka in aan ku dheganaano oo aan meesha taagnaano oo mataqaanaa danihii wadankii iyo meeradii mataqaanaa ummadda soomaaliyeed ee meeshaas ku baaba'do waa wax laga fiican yahay baaqeenu kaas ku saabsan yahay xukun jaceyl iyo inaan kursiga ku dheganaano wax macnaha ay sameynaysa lama arko waxaa wanaagsan in muxuu ahaa dariiqaas muxuu ahaa prime ministerku nagu hago uu mataqaanaa u fududeeyo ummadda soomaaliyeed inay hore u socoto shalay waxaa yimid magaalada muqdisho wafdiye ka socda beesha caalamka ergeyga gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay nicholas kay laftirkiisa arrimahan waa uu ka hadlay sidee dareenka beesha caalamka ee arrintan ku aadan uu yahay adinkuse sidee u aragteen runtii beesha caalamka inta waxyaalo badan oo ay ay ka dhigeen muxuu ahaa welwel ay ka muujiyeen way jirtaa welwelka macquulka oo aan ka dareysannahay waxa weeye in howlihii aan wada qabanaynay ee aan iska wada kaashanaynay nagu kaalmeynayeen iyo muxuu ahaa khaasatan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka in hakad ku yimaado wixii la waday mar haddii dawladdu ay qallaaso gasho waxa aaminsan yihiin in howluhu ay dabci doonaan oo ay gaabi doonaan taas waa ugu garaabeynaa muxuu ahaa waxaana fiicnaa laheyd muxuu ahaa madaxweynaha oo hadda mataqaanaa hoosha culeyskeedu ay kusoo furmi doonto inuu dib u dhaqaajiyo in muxuu ahaa uu arrintaas uu aada mataqaanaa madaxa ugu hayo maxaa yeelay waa arrin wadanka oo dhan khuseyso shaksi ma khuseyso annagana wixii aan kaalmo ka geysan karno waa ka geysanaynaa in wixii aysan hakad noqonin waad arkeysa hadda howlihii wasiirada qaarkood aada waxaan iskaga xil saaray inaan dawladnimadii gacanta ku hayno oo aysan waxba yani tacdi dhicin inta howlahan siyaasada ay socoto marka laga yaabaa in dhowr wasiir oo baarlamaanka dhex taagan oo waraaqi jeexjeexayo oo yani siyaasadii ay inay jiraan laakiin annagu wasiirada xoogooda khaasatan kuwa hadda warqadan saxiixay waxaan culeys ka saaray in dawladnimadii ay socoto oo adduunyadii noo soo gurmatay ee noo heelaneed shaqada nala qabanaysay aysan nagu hungoobin aan muxuu ahaa tusno inaan dawladnimadina gacan ku hayno siyaasadanna ay iska soo dhammaan doonto marka taas waa ugu garaabeynaa international community-ga waxaan loogu garaabeynin waxa weeye inay siyaasada soomaaliyeed ay gacnaha la soo galaan oo mataqaanaa ay tulmuujiyaan inay mataqaanaa cid la saxin yihiin cidna ay khaldan tahay cidna ay wanaagsan tahay wax loogu garaabi kara ma aha maxaa yeelay wadankan waa wadan madax banaan waa wadan mataqaanaa kasoo qabsaday dhibaatooyin badan in muxuu ahaa gacnaha lala soo gala ee ajnabigu maamulo runtii wax haboon maaha taas garowsho kuma aysa laha marka laga reebo intaas waxaad arkaysaa muxuu ahaa in shaksiyaadka qaarkood sida nicholas kay oo runtii wax ka baxsan shaqadiisa uu mataqaana gacmaha la galay uu tilmaamayo in yani caayayo mataqaana institutionka soomaaliya maanta ugu ugu sareeyo ee ah baarlamaanka inuu aflagaadeeyo runtii waa wax ka baxsan waxa uu samaynayana runtii lama yaqaano waxa un la dhihi karaa siyaasad xumo iyo mataqaana asigoo aan mataqaana hawshiisa aan runtii uhufnayn kartina aan u lahayn inuu miisaanka saaran iyo culeyska saaran uu wax ka qabto maxaa yeelay in wadan madax banaan baarlamaankiisa la caayo laaflagaadeeyo laaluusha qaataan lacagay qaataan waxaa lagu hadlo khaasatan marka uu masalayo security councilka iyo iyo secretary generaalka runtii waa waa ku ceeb mana aha wax loo dul qaadan karo markii muxuu ahaa crisiskan dhamaadana dawladdii markaa jirto soomaaliyeed waxaan hubaa inay muxuu ahaa arrintaas ay fiiro gaara sii doonto qofka ajanabiga waddankan ka shaqeeya misne danta waddanka baabi'inayo runtii dawlad kasta oo timaado ayaa fiiro gaara sii doonto laakiin guud ahaan international communitygu welwelkoodu waa in aan howlihii dabcin annaguna hadda wasiirada jiro markaan nahay waxaan culeyska saaraynaa hawshaas inaysan dabcin ay shaqeedu socoto xafiiskayga saakay wuxuu u diray muxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka in uu shuruucdaas iyadaa ou sideeda u dardargeliyo oo baarlamaanka toos loo geeyo mar haddii xukuumaddii ay shiri weysay taasna waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku uu tixgelintaas siiyo oo sida golahan wasiirada ay u fikirayaan danta waddanka uga fikirayaan in iyaguna ay sidoo kale u fikiraan oo ay labada gacan ku kala haayaan siyaasadda iyo shuruucdii dhamaystirkeeda waa mahadsan tahay mudan wasiir waxaa jira in muddaba muran uu ka taagnaa qaabka iyo sida ay dowladda federaalka u maamuleyso ciidamada jooga gobolada jubbooyinka horey sidaa la socotid wasiirka iyo taliyihii ciidanka waatii loogu diiday magaalada kismaayo inay gudaha u galaan oo erboorka muddo lagu hayay kadib heshiisyaa la gaaray hadda maxaa kasoo kordhay arrimihii ciidamada jubbooyinka sidee dowladda lug ugu leedahay hadda ama saameyn ugu leedahay ciidamada halkaasi ka howlgala weli ma ciidamo beeleedba ma ciidamo maamulka meesha ka jira ay leeyihiin mise waa ciidamo adinka idin hoos yimaada wa waa maadsan tahay falastiin waa su-aal aada u wanaagsan runtii shalay ayay ahayd wakti aan kasoo noqonay kismaayo aniga iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka maaliyadda waxaan u tagnay runtii arrintaas iyadaa ayay ahayd waxaana soo martay taariikh madow oo ayaana soo martay markii muxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba abaanduulaha abaanduulaha ciidanka ay muddo ku xayrnaayeen eerboorka kismaayo iyagoo markaas howlo u tegay inay dib u unkumaan ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed kismaayo nasiib darre iyo iyo taariikh madow oo nasoo martay ay ahayd laakiin waxba waxbaa ka daran maantay waddankeena cadow baa joogo cadow aan cidna u arxamaynin baa joogo kaas in lala dagaalamo ayaa xukuumadda federaalka runtii ka go-an sababta aan kismaayo u tagnay wadaxaajoodka aan ula fariisanay muxuu ahaa maamulka jubbooyinka arrintaasay ahayd ciidamada hadda ka shaqeeyo waxay hoos yimaadaan ay ka amar qaataan maamulka jiro jubbooyinka laakiin taa kuma filna in cadowga looga hortago si dhab ah marka inaguna wax uma teri karno maxaa yeelay embargoga security councilka nasaaran cunaqabateynta nasaaran xagga hubka iyo isticmaalka hubka ayaa noo ogolaanaynin inaan muxuu ahaa ciidamo maamul goboleed ka amar qaato aan anagu taakulayno marka arrintaas ayaan dib u falanqeynay runtii waa ammaanayaa maamulka ka jiro muxuu ahaa jubbooyinka runtii ku sifooday dad soomaaliyeed oo wanaagsan oo usoo taagan qadiyadda soomaaliyeed waxaan ammaanayaa muxuu ahaa hoggaankooda waxaana wada dhex maray waan waan iyo mataqaanaa hadal wanaagsan waxaanan gaarnay heshiis aada u wanaagsan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dib loogu unkumaayo muxuu ahay deegaanka jubbooyinka taasna waxa weeye waan kusoo faataxaysanay haddii eedda idmane dhamaadka bisha ayaa hawshaas ka bilaabanaysaa muxuu ahay jubbooyinka si cadowga loo baacsado oo cadowga uusan xidido ugu dhex yeelanin deegaanka jubbooyinka maxaa yeele waxaa ka warqabtaan in cadowgu meel kasta kasoo guuray halkaas uu mataqaanaa ku wada wajahan yahay qaarkoodna ay marka haddaba joogaan marka haddii laa yidhaahdo afgarad wanaagsan iyo waxgarad dad ah ayaan ugu tagnay jubbooyinka waana ammaanaynaa hawshaasna haddii eedda idmo meesha lagu gaaro sitimaanka soo socda ayay bilaabanaysa ugu dambeyntii saaka waxaa u safraysaan magaalada copenhagen ee dalka denmark waxaana ka dhacaya kulan lagu eegayo horumaradii ay dowladda samaysay gaar ahaan muddadii sanadka ahaa maraykanka oo kale waxay sheegeen inaanay qorsheenaynin inay u diraan wafdi halkaasi dad badan oo siyaasadaha caalamiga faaqida waxay sheegayaan in laga yaabo in shirka hoos loo dhigo heerkiisii maadaama dowladdu hadda ay tegaysa meeshaas iyadoo kala qaybsan oo weliba xasarad siyaasadeedoo xoogani ay ka taagan tahay golayaashii dowladda sidee u arkaysaan adinku inaad halkaas fadhiisataan adinkoo xaaladaasi ku jira hadda
runti waa su-aal wanaagsan muxuu ahaa saaki waxaan soconnaa muxuu ahaa copenhagen qasdiga loo tegaayo copenhagen waxa weeye muxuu ahaa in la qiimeeyo halkii sano ee lasoo dhaafay new dealkii ama heshiiskii aan caalamka la galnay meesha uu maraayo iyo waxa soomaalida uga uga qabsoomay annagu waxaan geyn doonaa haddii eedda idmo report carki yani wixii report waxaan geynaynaa wixii dhacay wixii dhaqaalana soo galay wixii na soo geli waayey iyo wixii siay noo qabsoomeen iyo meeshii wixii gaasir noqday taas ayaan geyn doonaa kasoo qaybgalku aada ayuu u ballaaran yahay una malayn maayo in muxuu ahaa ay saameyn ku yeelanayso waxaan socdo maxaa yeele adduunka waxa ay soomaaliya ka damacsan yihiin ayaa ka weyn laba qof oo mataqaanaa madaxweyne iyo prime minister isqabtay iyo inay saaxiib noqdaan iyo inay isjeclaadaan iyo wax noocaasa waxaa ka weyn danta soomaaliya ay ka leedahay muxuu ahay adduunka iyo adduunka danta uu ka leeyahay soomaaliya runtii taas ayaa muhiim ah u malayn maayo inay saameyn yeelanayso waa jirtaa in maraykanku ay ku dhawaaqeen inaanan tegin baa laga yaabaa laakiin waxaan kaloon la soconnaa inay imaanayaan weliba heer wanaagsan ay ku imaanayaan waa la soconaa iyadana wixii jiraba haddii eedda idmo burito ayaan ogaaneynaa oo shirku uu furmi doono shirkuna qiimeyn in la qiimeeyo wixii dhacay adduunkana loo sheego heshiiskaas la galnay faa'iidaasna wuu noo lahaa khasaaradaasna wuu noo lahaa waxaasaan sugaynayna waan weyne waxaasna waan helnay aka iyadana si fiican aan ugu diyaar garownay toddoba wasiir iyo madaxweynaha ayaa tegi doono toddobada wasiir waxa weye wasiir walbaba yani qeyb ayuu heshiiskan kaga jiray marka wasiir walbaba qeybtiisii ayuu adduunka usoo bandhigaya uu leeyahay qaybtaas adduunku waxay ahayd inuu waxaa qabto waxaabaa gaasira waxaasaa qabsoona laakiin markaa u tagtaan beesha caalamka oo shirka copenhagen aad tagtaanna waxay ogyihiin in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo wasiiradii intay fadhiisteen aanay qorshe midaysan oo ay soo diyaariyeen aadan miiska la tegin taas ma waxaad leedahay wax saameyna naguma yeelanayso maya miiska wax lala tegaayo wax la wada diyaariye waayo oo muddana la diyaarinayo wax shalay iyo maanta la diyaarinayo maaha hawsha inteeda badan ba waxaan qabanay inta aan hadda xiisadan siyaasadeed aysan dhicin si qurux badana loo qabtay dad dhan ayaaba ka shaqeeya oo oo u qoran inay waxaas qabtaan wax ku xiran mataqaanaa muxuu ahaa isjaceylka madaxweynaha iyo prime ministerka ku xiran ma aha xiriirkooda wax ku xiranna ma aha waxaa jira khubaraa dhan oo soomaaliyeed oo ka shaqaysa arrintan maalin walba shaqadeeda ay tahay marka saameyn kuma aysan kuma aysan lahayn arrimahan socdo waxa aan bandhiga geynin aadaa umahadsantaha wasiir adaa mudan waa mahadsanta kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo qadka taleefonka ugu warramayo falastiin axmed imaan oo stuudiya ay ku helisaa